Magaalada Parawaa ka bandhig iyo buugga hooyada waa tiirka koowaad ee qoyska iyo bulshada uu soo qoray aqoonyahan Yaasir Maxamed Caliyaa. Bandhigga buugga iyo weliba ka qaybgalaya maamulka degmada Parawaa usoo horkacaya gudoomiyaha degmada Parawaa ahna doga degmada iyo xubno kumid ee maamulshaya baahda walbarashada degmada iyo qaybo shir duwan ee bulshada. Ugu horeyntii iyo weliba bandhigga ku hadalaya Yaasir Maxamed Cali oo ee qoraha buugga hooyadu waa tiirka koowaad ee qoyska iyo bulshada iyo faahfaahin kubiya muhiimada gaarka ee agmata bulshada iyo qoysaska.
buuggan waxa uu xambaarsan yahay iyo miisaankiisa iyo wax walba oo buug ku saabsan kulay gudihiisa iyo banaankiisaba waa laga dheehan karaa hooyadana waa ognahay inay ahmiyad iyo muhiimad gaar ah u leedahay qoyska haddii la yidhaahdo iyo haddii bulshada la yidhaahdo marka miisaankaas guriga dhexdiisa ay ku leedahay marka laga soo tago bulshada dhexdeeda kabaraawa ahaan aan leeyahay idinkuna bal insha allahu tacaala isku daya inaad wax fikirtaan ama aa qortaan ama dee adduunka aa la socotaan waxaana kumid ee mas-uuliyiinta ku qaybgaliya bandhigga buugga qoraha iyo weliba yoo ka dhiirigeliyeen inuu saasaara buubag badan oo bulshada soomaaliyeed ah iyo ku faa'iidaysto koranga degmadeennu waxay u socotaa marxalad aad u kala duwan ay soo martay dhanka ee aqoonta yacnii ma dhicin qof deegaanka ka soo jeedo in uu soo bandhigo buug waa markii ee ugu horeysay aan aragno qof deegaan ah oo degmada ka soo jeedo haddana isku dayay inuu soo diyaariyo buug horta maasha allah maanta lama soo koobi karo farxaddeeda waxaa farxad weyn inoo ah maanta dhallinyarada degmada ka mid ah haddana macallimiinta qaybta macallimiinta ee maanta ay soo bandhigeen buug ay ka hadlaydo dhanka boontiyada hooyooyinka dhankooda
waxaan leenahay maasha allah aad ugu faraxsanahay waana soo dhawaynaynaa sababta ay tahay haddii aqoon aan jirin waxba ma hagaageen qof aqoonka aqoon-yahan hadduu yahay wuu ku fikiraa wax uu asiga dhaxal u dhaafi lahaa inuu ay helaan jiilka soo koraaya ee qof kastuu wax qabta ama qof kastuu wax barta waxaa loo baahan yahay in oo taariikh uu dhaafo maadaama buugu ka hadlaayay hooyo macaan aniga dhan wadaanahay waa hooyo gudoomiyaha degmada baraawe ahna doqa degmada cumar cabdulle maxamed ayaa ku hadalaya bandhiga buugga iyo qiyamka yeelata hooyada maxaa yeele baraawe xarunta waxbarashada ayay ahaa jirtay cilmigana waa loo soo doonmi jiray mar dhexe ayaan xoogaa waxaan filaynaa inaan dhexda ka baxnay saas daraaddeed marka yaasir aada mahadsan tahay weliba ciwaanka aad dooratay oo ah hooyo hooyo waxaa noogu filan qiimaha ay leedahay alla subxaana wa tacaala siduu ugu warramay iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam meeshuu geeyey iyo a'immadii ka dambaysaba intaba kitaab aan looga hadlan ama carabi ha noqdo ama nooc kale ha noqdo maba jiro hooyada marka hooyada qiimaha ay leedahay allah noo sheegay ugu horreyn nabigeennaa noo xigay a'imadeennaa noo xigtay yaasir waa mahadsan tahay baraawe waxa weeyaan waxay ilowday ayaad soo xasuusisay maanta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in lagaa maseero oo lagugu soo xigsado hadduu ilaa yidhahdo magaca buugan hooyadu waa tiirka koowaad ee qoyska iyo bulshada oo uuse qoraya aqoonyahan yaasira maxamed cali yaa nagadu doona kuwa ku buraarujiyo waa dhalinyaro badana maadaama aan horseeda muhiimada hooyooyinka soomaaliyeeda siyoon fahmana qiyamka hooyada yeelataa